kowdii bishii abril sannadkii hore laba kun labiyo labaatankii ayay ahayd habeen rabadaan kow jahay markii dabsab lama filaanna uuga qarxay suuqa weynee waaheen ee bartamaha magaalada hargeysa sannad kadib ayaan booqday iyadoo haatan gebi ahaanba dhismayaasha kuu muuqanaya ee socdaa ay yihiin kuwa meesha ka saaray gubashadii suuqa mustafa jaamac waa ganacsatadii suuqa waaheen waxa uu ka dareen celiyey sanad kadib dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in de muxuu ahaayey uu basbeelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaynu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tambareeriya oo muxuu ahaayey ku yaala gooboyn imika muxuu ahaayey meelo kale loo raray oo dawladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaayey suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskugu guuray oo laisciriiday oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay oo muxuu ahaayey dadkiina waddada isku noola waa runtii waddada isjecelo way isku soo qaxeen isku soo guureen ganacsigana kolley dad way ka jiraan dad muxuu ahaayey dabadda ka joogaasa qof kale oo wuxuu hayaba wuu sii wadaa astaantii ganacsinimo axmed xasan waa xubin ka mid ah guddida sida guud ula socota xaaladda suuqan waxa uu ku ammaanay dadkii ku ganacsan jiray suuqan in ay yaqiintooda iyo iimaankooduba ahaa mid sarreeya islamarkaana samir iyo adkaysi ay muujiyeen horta marka ugu horraysa dadkaasu dad fiican bay ahaayeenoo masiiba ku dhacday way samreen waan xasuustaado kii la waraystaaba markay meeshu dambaska noqotay wuxuu lahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu lahaa marka horta dadkaasu samirkii ilaahay subxaana wa tacaala wuu u aqbalay waanay meeshu way soo kabatay waa aragtaanoo meel baloogyadii oo dhani gacantaa lagu haya waa kuwa wada dhaqaaqay waxaana la rajaynayaa biidni illaahi subxaana wa tacaala inay dhammaystirmaan cabdifataax axmed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa waaheen haatan waxa uu ka soo kabtay sida uu sheegayo isaga iyo ganacsato kale oo badaniba dhibaatadii dhaqaale iyo hanti burburkii ka soo gaadhay sanad ka hor gubashadii suuqa waaheen saamaynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa waaheen ee gubatay soo beegana rabadaan maalintii la midka ahayd ay dhammaantood meel allaa ka haligay muxuu ahaayey hantidoodii iyo ganacsigoodii iyada oo faramaran ay ka taagnaayeen iyadoo aad muxuu ahaayey ay ahayd dhib runtii aad iyo aad u ballaadhan laakiinse dhib kasta oo dhacda haddaan muxuu ahaayey waa laga soo kabanayaa maanta waxaa ganacsatadii magaalada hargeysa dib ayaanu ganacsigii u yegelyeelay waxaana kusii bilownay goobo tembareeriya oo muxuu ahaayey ka baxsan goobtii gubatay maadaama oo goobtii gubatay uu dhisma ka socdo runtii ganacsigiina wuu kala socdaa maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu kusii bilaabay si tembareeriya ayuu meel kusii bilaabay marka hawsha way socotaa qof kastaana muxuu ahaayey diyaargarow uu u diyaargaroobayo bishan barakaysan ee ramadaan ganacsigina waa dhammaantood ganacsatada way kasoo kabanayaan si steb steba oo maalin walba inbaa usoo kordhaysa runtii waxaanad moodaa in dadku iminka ay sidoodii hore insha allahu tacaala ay kusoo noqonayaan hawshuna iminka meel fiican bay maraysaa waxa weeye ganacsiga iminka suuqa magaalada hargeysa ee waaheen ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kala duwan oo dhammaantoodba suuqii dib loo camiray oo aanad moodahaynba inay muxuu ahaye dhibtii weynayd ee ka dhacday rabadaantan iminka rabadaanteedii khadar maxamed cakulle v o a hargeysa